dad badan ayaa lama filaan waxaa ku noqday in madaxweynuhu uu si kediisa u shaaciyo in muddo shan bilood ka yar ay dowladdiisu ku doonayso in ay ku fuliso qodobadan waaweyn oo u badan kuwa xidhidaystay oo tobannaan sano soo jiitamayey madaxweynuhu waxa uu ugu horreynba ku ballan qaaday in shanta bilood gudahood ay dowladdiisu dalka kaga tirtiri doonto kooxda al-shabaab ujeeddada arrintan la xiriirta ayuu madaxweynuhu maalmahanba ugu sugnaa galmudug dalka shabaab in laga xuraa kow ah soomaaliya sanadka inta ka dhimanaan rabnaa sanadka inta ka dhiman shabaab ama dhulku shabaabaa la weyna soomaaliya shabaab waa ka tirtirmaaldhaa ama meelo yaryaroon hortaaganahayo dalka soomaaliya iyo dowladnimada soomaaliya aan waxba ugu dhimi karin yuu ku soo haraa laakiin midda aan qabno waxay tahay in la waayo oo maxaan ku ihahdaa soomaaliya laga waa waa qol xasan sheekh maxamuud waxa uu xusay in muddadaasi kooban uu doonayo in dowladdiisu ay guul ka soo hoyso dhammaystirka dastuurka soomaaliya oo muddaba qabya ahaa qodobkan ayay dad badani u arkaan mid xasaasi ah oo ay tahay in dhowaanahan aan loo dhowaan laakiin xukuumadda soomaaliya ayaa u aragta mid udub dhexaad u ah in laga gudbo caqabado fara badan oo horumarka dalka ku horgudban midda labaad dastuurka kumeelgaarka ah oo koob iyo tobanka sano kumeelgaarka ah inuu dhammaadaan rabnaa inuu dhammaado waxay nooga xirantaha ma jirta annagay noogu xirantaha inaan aqbalno isku qanacno waxaan aan ku heshiino intaan ka doodno ku heshiino wada ogol aan ku noqonno haddaan wada ogol ku noqon weynana aan ku heshiino inta badan meesha ay jirto in loo qaato dastuurkaasi qodoqodob aan u qaadano ka tashanno hay-adaha dowladda dhexdooda maaha shacabka laga tixgeliya taladooda lagu daro inaan dastuurka dhammayno ayadana sanadka intuusa dhammaanatay alayidhahdo soomaaliya waxaa saaran cunaqabatayn dhinaca hubka muddo soddon sano ka badan dadka arrimaha milatariga ka faallooda ayaa sheegay in xayiraadaasi ay sabab u tahay in al-shabaab laga adkaan waayo madaxweynaha soomaaliya waxay arrintaasi u tahay qodobka saddexaad ee uu doonayo in ay la dhammaato sannadkan labada kun iyo saddex iyo labaatanka xasan sheekh maxamuud waxa uu hoosta ka xariiqay in sababta xayiraadaasi loo qaadila'yahay ay leeyihiin dadka soomaaliyeed iyo dowladihii dalka soo marayba saddex waxaan rabnaa cunaqabataynta hubka in lalaga qaado waxaan rabaa dadka soomaaliya inaan u sheego cunaqabataynta hubka ee soomaaliya saaran waa taariikhiyan cunaqabatayntii ugu dheereed ee jamciyadda qurumaha ka dhexaysa intii ay jirtay dal la saaro sababta ay cunaqabataynta naloo saaray waa nalaga baqay inaan adduunyada halis gelino oon khalqal gelino oo qoriga askarigii soomaaliya sicir toogta laga soo helo oo kii shabaab oo la dilay qori dowladdu ku rajistarsa laga soo helo nalagama qaadayo sidaas daraaddeed waxaan leeyahay annagay nagu xiran tahay inaan isdhegaysano isu hogaansano nidaamka raacno
waxaa magaalada muqdisho ka socda maxkamadaynta mas-uuliyiin dowladda ka tirsan oo musuq maasuq loo haysto waana markii ugu horreysay taariikhda soomaaliya oo madax dowladeed oo tiradoodu ay intaa la eg tahay lasoo taago maxkamad ay dadku warbaahinta si toosa ugala socdaan kuwaas oo wax isdibmarin iyo weliba xatooyo xoola dadweyne loo haysto arrintaasi ayuu madaxweynuhu sheegay inay qayb ka tahay hannaanka dowlad dhiska ee la xidhiira cafinta deymaha lagu leeyahay soomaaliya geedi socodka deyn cafintu waxa uu marayaa heer gebagabo ah waana qodobka afaraad ee uu madaxweynuhu sheegay in ay guul ka soo hoyn doonaan inta aanu sannadkan dhammaan qodobka afaraad wuxuu yahay deynta inna laga cafiyo waa soo bilowmay hay-adiyan soo dhisna maanaan lahayn hadda waxaa ka mid ah arrinta hadda aan ku dhaqaano oo ka mid tahay oo ah maxaan ku ihahdaye musuq maasuqa war haddii lacagta dowladda la kala boobayo dadka soomaaliyeedoo lacagta laga soo qaaday maxaa lagu sina mas-uuliyad daraa meeshaa ku jirto irresponsible aad tihiin responsible state institutions in noqotiin waa waxaana laga rabo waxaa oo nalagu haysta ka mid taha waxaa laga mid ah xoggay dowladdu haysaa see dowladda maxaa qaanuun maxaa ka yaalla oo qofkan xogtiisa ilaalinayso
ugu dambayntiina waxa uu madaxweynuhu ku ballan qaaday inaanay dhici doonin in uu maalin ku darsado muddada dastuuriga ah ee xilkiisa waxa uu ku nuuxnuuxsaday in muddo kororsi iyo kelitalisnimaba ay dadka soomaaliyeed iska diideen afar sanaad joogtaa xasan sheekhaa lagu yihaa afar sano maantay dhammaato shan iyo tobanka meyaa lagu doortay shan iyo tobanka meyda ugu dambaysa afar sano waa in la doortaa madaxweynuhu ku bedeli lahay ama adiga dib lagu doortaa saa doontiyan laakiin haddaan doorashadii sigsaan oo inta ka baxo oo hadhowna ilaa walaa doorasho lama qaban karee sanadaan u baahana laba sano u baahana doorasho lama qaban karaan inta lasoo istaago hal isdilo waay soomaali waa diiday ninkii ku dayayahayna waa boqol waa sababtaas sababtaan u bilowna sanadkii koobaad ee talada joogna inaan ka hadalno doorashada iyo isbedelka iyo waxa dhacaya inaan hadda ka hadalno oo aanan sanadka u dambeeya iyo lixdii bilood ugu dambaysa aanaan laga hadlin